bsmi اllahi الرحman الرaحيm alxamdu لlh rb العaalamiin والslaaة وaلsalaam عlى أشhrف الأنbiyaaءi وأشhrف الmurslin nabiyina mxamed وعlى آlih وأصxaabih wman tabcahm bإxsan ilى ywm الdiin waxaa soo haynay dersigii ku saabsanaa alfasl wاlwaslu jumladaha marka la sameeyo oo jumlado badan ay samaysmaan hadal samaysmo in qaarnaha la isugu xidho waaw oo waaw la isugu cadfo qaarna wowda laga deynayo marka kuwa la ysugu cadfayna munaasabad baa keentay in wowda la ysugu cadfo kuwa la kala jarayna munaasabad baa keentay in la kala jaro munaasabadaha kuwa hore saddex unbuu inagu soo ururiyey oo waxaa weeyaan inay ka dhaxayso maxaanku dhahdaa labada jumladood isku mid yihiin itixaad tam labada jumladood baa isku mid a sida ta dambe inay ahayd tawkiid jumladda dambe oo taa hore adkaynaysay ama ay ahayd bayaan oo taa hore macnaheeda ay caddaynaysay ama ay ahayd bedel oo macnaha hore laga bedelayey munaasabo noocaasa manaa labada kelmadood baa labadii jumladood baa isku mid a mar haddii labadii jumladood isku mid noqdeenna waxbaa loo dhexaysiin maayo waaw meesha labaad oo iyadana aan wowda loo dhexaysiinayn waxa weeyaan an yakuuna baynahumaa tabaayunun taam waa inay aada iyo aad u kala fog yihiin labada jumlo oo aanay xidhiirba lahayn sidii inay midi juml jumlo khabariyaa noqoto ta kalena ay inshaa'iye noqoto oo marka waxaa la yihahdaa ina bayna aljumlatayni kamaala alinqiaac marka labadaa jumladood kala go-naan dhammaystiran baa udhexaysa waxba isuma aha sidaa daraaddeed laysku cadfi maayo taa horena waxaa la yihahdaa ina bayna aljumlatayni kamaala alitisaal munaasabadda saddexaad oo aan la ysku cadfayn wow la ysku cadfayn waxaa weeye hadday tahay jumlada labaad istinaafiya istinaafka bayaanigahina waxa uu ka dhashay maa nashaa can su'aalin maa kaana jawaaban lisu'aalin yufhamu min alula jumlada hore su-aal la yska weydiinayo oo laga fahmayo ayay jawaabta dambe u tahay saddexdaas waa saddexdaa ah mawaadicu lfasli meelihii la kala saarayay ah mawaadicu alwasli oo laisku isku darayeyna waxa weeyaan labada jumladood in loo qastiyo labadoodu xukunka ciraabta inay wada wadaagaan jumlada hore ayaa waxay lahayd xukun ciraabeed sifay ahayd khabar bay ahayd xaal bay ahayd adigu jumlo waxay ahayd ciraab leh maxal ciraabeed dhacday ta dambena maxal ciraabeed baa la doonaya in lala siiyo waa la ysku cadfayaa ta labaadna waxa weeye labadii jumla iswaafaqay ida tafaqataa labadii jumla iswaafaqay khabaran jaaa zaydun zayd waa yimi ama xadara zaydun wasaafara caliyun labada waa khabar jaaa zaydun zayd baa yimi waa khabar wasaafara caliyun khabar bay isku waafaqeen munaasabana waa ka dhexaysa oo nin yimi iyo nin tegey nin yimi iyo nin tegey munaasabad baa ka dhexaysa ama waxa w labadiiba inshaa weeye khudi alqalama waktub idars khudi qaado alqalam qalamka qaado waktub qor adarsi labadiiba inshaa bay noqdeen munaasabana waa ka dhexaysaa dee qalinkaa qaado darsiga ku qor munaasabad baa ka dhexaysa jaamic wax la yidhahdo sabab loo kala kaxeeyaana ma jirto meesha saddexaad waxa weeye ida ikhtalafataa khabaran wa inshaaan labadii maanta jumlo waa kala duwan yihiinoo midna waa akhbaar ama waa khabar midna waa inshaa laakiin waawham alfaslu khilaaf almaqsuudi haddii la kala saaro ayaa waxaa ka soo baxaya waxaan loo jeedin baa ka soo baxaya oo waynagii lahay nin baa wuxuu yidhi hal turiidu minii shay-an wax ma iga doonaysaa aan ku siiyo markaasaa tidhi laa haddaad usii ducayso tidhaho laa baaraka allaahu fiik hadalkii habaar buu isu bedelay wuxuu noqonayaa laa baaraka allaahu fiik alla kuma barakeeyo adiguna waxaad doonaysa inad tahay laa maya waxba kaama rabo laa uriidu minka shayan baaraka allahu fiik allah ku barakeeyo marka khilaaf maqsuud mar haddii ihaam keenayso waa in la kala jiraa laa wa baaraka allahu fiik wa baaraka allahu fiik oo labada jumladood way iswaqsanaan xagga khabarka xagga inshaaga laakiin iihaan baa ka dhacay jumlad jumladaa ku dhow baa jirta oo ay dhahaan tawasud yidhaahdaan laakiin waa ka tegey maaragtay kitaabkeennu oo iyadu xagga bay raacsan tahay maaragtay xagga fasliga ah oo waxay leeyihiin haddii macno aan loo jeedin lafteeda ka dhalanayo waa la kala faslinayaa waxay ku miaaliyaan waidaa khalow ilaa shayaaiinihim qaaluu ina macakum inamaa naxnu mustahziuun allahu yastahziu bihim munaafiqiintii markay saaxiibadoodii munaafiqiintaha u tagaan ama yuhuuddii u tagaan waxay odhanayaan idinkaanu idinla jirnaaye iyaga waa ku jeesjeesaynay markaasaa haddana la yidhi allahu alle ayaa yastahziu bihim oo tii hore laguma cadfin haddii tii hore lagu cadfi lahaa waxay ka dhalan lahayd inay leeyihiin munaafiqiintu leeyihiin annana waa ku jeesjeesaynaa ilaahayna waa ku jeesjeesayaa muminiinta ya waidaa khalow ilaa shayaaiinihim qaaluu inaa macakum inamaa naxnu mustahziuun waa ku jeesjeesaynay ee idinkaanu idinla jirnaa iyaga sheekadan iyo waxaanu la yar wadnay waa iska waa ku ciyaaraynay idinkaanu idinla soconnaa aye wallaahu yastahziu bihim haddii laisku cadfi lahaa ka hor wallaahu waxaa ka dhalan lahayd ilaahayna dee iyaga waa ku jeesjeesaya marka sidaa daraaddeed ihaamkaasaan oga dhalan baa istinaaf laga dhiga waxa leeya allahu qaala allahu tacala tadma waa min qowli illaah tadma waa min qowli illah laa min qowli lmunaafiqiin oo la xakaayonaya maaha markaasaa allaahu yastahziu bih marka tawasud bay idhaahdaan adigu halkaasna laakiin kuwa hore mumidun buu raacayaa baa la yidhi oo istinaaf inuu galaa suuragala maxaa ilaahay ku samaynayaa kuwa muminiinta sidaa ku sameeyey ilahay muxuu ku samaynayaa in su-aashaa la isweydiiyo oo jawaabta noqoto allahu yastahziu bihim wayamuduhum fii duqyaanihim yacmahuun marka waxaan umalaynayaa dhowr waxaynu qaadanay miaal maynu ka qaadanay hor soo ma ahayn xagga tamriinka namuudajka xaggeynu marin maynan bilaabinba kasaddexaad waayahay insha allah tamriinka namuudajka ka saddexaad wuxuu yihi waqaala wajaa waqaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wawjasa waa u dareemay nebiyullaahi ibraahim minhum malaa'igta xaggoodii wuxuu ka dareemay khiifatan baqdin nebiyullaahi ibraahim waxaa gashay baqdin baa gashay oo markay cuntadii cuni waayeen dee waxaa la yaqaanaa qofka martiga ahi haddii cuntadaada cuni waayo balaayuu la socdaa baa la yidhahdaa soomaalidu marka colku colo yimaado waxay daday col uga shakeeyaan markay u yimaadaan waxbay usoo dhigi jireen haddii cuntadooda cunaan oo ka aamin bay noqon jireen haddii kalena dee shaki bay leeyihin marka waxa wawjasa waa uu dareemay waxa uu dareemay nebiyullaahi ibraahim xaggoodii minhum malaa'igta xaggoodii khiifatan baqdin buu ka dareemay dabeedna waxaa soo dhacday jumladaas jumla khabariye bay ahayd awjasa ficil maadi iyo faacilkeedii iyo mafcuulkeedii iyo tacaluqeedi waxaasay ahayd qaaluu waxay yidhaahdeen marka wa qaaluu lama odhan waa la kale fasliyey maxaa loo kale fasliyey waxa weeyaan waa istinaafiya markuu baqdinta ee ka dareemay nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam maxaa dhacay maada qaaluu lahum maxay ku yidhaahdeen marka waxay noqotay istinaafo waxay noqotay bilow hadal bilow ah oo taa hore laakiin jawaabo ah marka munaasabad baa ka dhexaysa qaaluu waxay yidhahdeen marka laa takhaf habaqi bay ku dhahdeen ilaa way dareemeen isaguna inuu baqaye dabeedna waxay ku yidhahdeen qaaluu waxay yidhahdeen laa takhaf marka munaasabadaasaa ka dhexaysa oo waa idinka shaqeynaya baan u malaynayaa xaggaa hoose waa kaga shaqeynaya waxa weeyaan fusilat jumlatu qaaluu can jumlati waawjasa minhum khiifatan waxaa loo kala saaray lianna baynahumaa dhexdooda ayuu ku sugan yahay shibha kamaali litisaal labadaa jumlo way xidhiidhaan waawjasa minhum khiifatan iyo qaaluu way xidhiidhaan xidhiidh bay leeyihiin oo maarata idi thaaniyatu talabaad baa jawaabun jawaab u ah jawaabkaasoo lisu-aalin su-aal u sugan su-aashaasoo yufhamu laga fahmayo min aluulaa jumladii hore waa awjasa minhum khiifatan ayaa laga qaadanayaa su-aal laga qaadanaya kaana saa'ilan sa'ala waxaad moodaa inuu qof su-aale oo yidhi maada qaaluu lahu xiina ra'awhu waqad daakhalahu alkhawfu maada qaaluu lahu maxay ku yidhaahdeen nabiyullaahi ibraahim xiina ra'aahu markii ay arkeen walxaal qad daakhalahu inuu soo galay alkhawfu jawaabtii baa markaa noqotay fa ujiiba qaaluu laa takhaf marka istinaafka macnihiisuna waa saas istinaafka bayaaniga macnihiisa waa saas wa jaa waxaa yimi arbaca namuudijka arbacaad fil xikam xikmadaha waxaa ku yimi kafaa waxaa kugu filan bishaybi ciraa kugu filan daa'an xanuun taasi waa jumlo haddaad doonayso inaad jirato cirawna kaa soo baxdo mar haddii aad aragto adoo caddaaday xanuunina waa kugu jira saaxiib baa tiin xanuunka waayo waxaa la soomaalida waxaa tiraahdaa waxaa la yidhi gabowow may waxaa la waxaa la yidhi cudrow iska tag caafimaad baa la helaya dadka ilaahay caafimaad buu wada siiyo wax jirana ma jiraane iskaga tag or naga tag markaasuu yidhi oo gabowgii la gaboobi jiray miyuu meesha ka baxay mise dadku way gaboobayaan mayo taasi waa jirtaa ale qofkii dhallinyaraba inuu gabow ku dambeeyo ha waa joogaa bui ana kaasaan iska ag joogaya bui kaa gaboobay anigu nin gaboobeyn baan ag joogaa bui haddaad maarata marka kafaa waxaa ku filan faacilka kafaa ba baa la geliya soo ma mar marna lama mafcuulo toos la iska qaadataa oo kafa allaahu lmuuminiina alqitaal marna ka faacilkeeda waxaa la geliyaa maaratay ba baa la geliyaa kafaa waxaa ku filan bishaybi cirada waxaa kuugu filan daa'an xanuun iyada xanuun kugu filan taasi waa jumlo haddana markaasaa la yihi salaaxu linsaani insaanka wanaagiisu waa fi xifdi lisaan inuu carabkiisa u ilaashado salaaxu linsaani insaanka caafimaadkiisu iyo qofka wanaagiisu waa fii xifdi lisaan alla qofka afkaaban ee aan carabkiisu dhacdhac lahayn ee cidna wax ka sheegayn ee cidna dhibayn qofkaas waa qof mus wanaagsan weeye maasha allah waayo below waxay saaran tahay bishmaha bishmahay saarantah ixdar an taquula fatubtala ixdar an taquula fatubtala ina albalaa'a muwakalun bilmantiqi horey u dhameeya xikmadu iska jir inaad tiraahdo wax nananana iska hadasho deedna fatubtala imtixaan halkaa kaa soo raaca imtixaan baa halkaa kaa soo raacaya waayo ina albalaa'a beladuba muwakalun waxaa loo wakiishay bilmantiqi hadalka soo ma waxay soomaalidu tidhaahdaa ilaahay waa kaa yeedhsiiya lakiin kaagama tago hadal gefa haddaad tidhaahdo waad odhan kartaa laakiin ilahay waa ku ciqaabay ciqaab caajila macnaha marka labada jumle ama labadan xikmadood mid walba sideeda xikmadu tahay kafaa bishaybi daan salaaxu linsaani fii xifdi lisaan isku qolo maaha marka maxaa ka dhexeeya marka ina baynahumaa kamaala linqiaaci ina bayna aljumlatayni kamaala linqiaac jazak al khayr waa saas in fahmnun baa inaga inoo daran kamaal qinaac baa udhexeeya waa saas waay waxaa ku xigaa wa yunsabu licaliyin buu yihi radia allahu canhu karama allahu wajhubu isagu yihi cali bin abi taalib waxaa loo nisbeeyaa inuu yihi dacil israafa israafka ka tag xadgudubka muqtasidan xaala tahay mid dhexdhexaysanaya wax walba wadkur waxaad xasuusataa fil yowmi maantan maantana aad nooshahay qadan berri xasuuso ama sideedaba maanta dee adigu joogtahay berri ku talagal wa amsig waxaad haysataa milal maali xoolaha xaggiisa waxaad ka haysataa oo kaydsataa biqadri daruuratika baahidaada in lee ka hayso intaad u baahan tahay xoolaha ka hayso waqadimi lfadla wixii dheeraadana waxaad u horumaraysataa liyowmi xaajatika maalinta dambe qiyaame aad u baahanayso intaa wa isku wada cadfay dac ilisraafa dac wadkur wa amsik waqadim muxuu isugu wada cadfay itafaqataa inshaaan walaa maanica bayn walaa maanica yani min alcafi min bacdi alcafi calaa bacdiha marka wax diidayaana ma jiraan saas maca wujuudi munaasabati munaasabadna way jirtaa waliannahu laa yuujadu hunaaka sababun yaqtadi lfasla markaa saddex buu ku cileeyey ko jumladaha afartaa sababta koowaada la isugu cadfay waa liitifaaqihimaa inshaaan horta waa inshaa bay isku wada waafaqsan yihiin sababta labaad maca wujuudi munaasabati munaasabana waa ka dhexaysa oo wixiiba waa wacdi iyo xikam iyo wax ku saabsan sababta saddexaadna waliannahu laa yuujadu hunaaka sababun yaqtadi lfasla sabab loo kala saaro caqliga in in gelisana ma jirto wali abibakr abi bakr radi allahu canhu waxaa u sugnaaday isaguna inuu yihi khudbadiisii waa garanaysaa markii khila- khaliifada loo loo calema saaray ayuu yihi ayuha nnaas dadood waa inshaa markiiba hadal maarata cajiiba khudbadii loo gaaban cajiiba dad yar baa soo doortay oo halkii saqiifatu bani sa- saacida kusoo kula soo baayactamay laakiin markii dambe dadka oo dhan buu la hadlay dadow kii calema saaray iyo kaanii calema saarin iyo kaanii iman iyo k kul gaal iyo islaam ayuha naas muslimiintu siday usii jeedaan jumladaas waa inshaai ilaa waa yaa ayuha naas bay ka dhigan tahay inii aniga wullitu calaykum madax baa layga kindhigay madax baa layga kindhigay walastu bikhayrikum ka igu khayr badanna miihi wuu iska tawaaducayaa meesha saddex jumlaa yaallo jumlada mid waa ayuha nnaas haddaba waxaa isweydiin leh jumlada musnad iyo musnad waa inay ka kooban tahay musnad iyo musnadulhi hadday jumladu jumlo noqonayso haddii iminka layna yidhaahdo ayuha nnaas soo saara musnadki iyo musnadulehigii xaggeynu ka helaynaa maasha allah waa ficilkii maaragtay adcuu ama unaadiadu ka naaib tahay axsanta jazaka la khayr wa baarak allahu fiik waa saas haddii loo heo jumlatu nidaa sheeg musnadkii musnadulehigi ha garan waayeen unaadi oo adcu iyo wixii la mida ayay ka joogtaa marka adcu ana iyo unaadi ana waa kaa ficilki iyo faacilki halkaasaa ku jira munaadi waxaa la musnadkii musnadulehigi marka jumlada hore waa jumla inshaahiya dabeedna kuma cadfintii dambe waa ta dambe waa khabar ikhtalafata khabaran wa inshaan inshaaan wa khabaran bay isu khilaafeen ta dambe miyaa labada jumle khabariga waa isku waa isku cadfay inii wullitu calaykum walastu bikhayrikum iyadoo waa la isku cadfay sababtoo ah wax kala faslinaya ma jiraan munaasabana waa udhexaysaa madax baa layga dhigay idinkumana khayr badni sidaa markuu yidhi wax uu maaragtay xukunka icraabtana waa uu doonayaayo wuu wadaajinaya labadiiba waa khabar iyo khabar maagta inii wullitu calaykum inada uun khabarkeedu weeyaan dee jumlada dambe walastu bikhayrikumna waa ku cadfanta waa iska waadix baan u malaynaya wa qaala abu ayib muxuu yidhi ina nuyuuba zamani tacrifunii ana aladii daala cajmuhaa cuudii ina nuyuuba zamaani zamanka micyihiisu micyaha waktigu tacrifunii way taqaanaa ana aladii kii baan ahay daala u dheeraday cajmuhaa inay maaragtay calaaliso oo ay gawsaha ku qabato cuudii qorigeyga marka la samaysanayo maarata leebka qaasada lagu riday leebabka la samaysto leebkan maarata sunta la marinayo qofka lagu dilay berigi hore qorigaga waxaa ka dhignaba hal qaansa la yaho saas oo inta labada saa loo soo qalloociyo laan laga dhigo xaggan iyo xagganna waxa laysugu xidhi jiray xadhig yar bahal yaroo leeb la yahadana waa lasoo qaadan jiray oo sida xabadda ka dhigan dabeedna saasaa loo saaraya qaansada waxood ku shishasa xadhig inta lagu gijaabaa dhag lagu siinaya deedna wuu boodaya qofku iska taagaya leebkaa marka marka la soo goynayo geedka laga soo goynayo ragga leebiqaanka ahaya waxay saasay odhan jireen inuu jabayo iyo kale iyo wixii lagu rido inuu ka dusiyo marka waxa la cajama alkuhu ku tijaabiyey wey waa kii lahaa markii la odhan jiray xajaaj binu yuusuf markuu ciraaq tegey oo masaajidkii kuufa ka khudbadaynaya muxuu yidhi ina amina amiir almuminiin amiirulmuminiinkii nasara kanaanatahu leebabkiisi buu soo daajiyey facajamahaa waaxidan waaxidan deena leebabkiibuu mid mid u qaniinay kani bal inuu liicayo in kale inuu jabayo kale inuu liicayo dabeedna fa akhraja aslabaha leebkii ugu adkahaa ee aan weligiiba jabayn ayuu soo saaray waa isaga isku wada marka anigu maanaa kow baan idinka dhigaya dee waa kiila magaxiin oo basil baan arkaa madaxaan idinka goray dadka u baahan dad badan baa u bahan in madaxan laga goray haddii kale imaaradii baan hagaagaynbe ilaa saqajaanka iyo laga dhameeyo waxaa daydaga iyo waxaas oo dhan la laayo waayahay marka muxuu yidhi ina nuyuuba zamani zamanka micyihiisu tacrifuna way taqaanaa buu yihi ana anigu aladii kii baan ahay daala u dheeraday cajmaha inay calalisay zamankay calaliyey buu kuleeyahay oo sidaa ii tijaabiyey cuudii qorigeyga macnaha waxaan ahay nin waaya araga oo bela ah oo kudii cadho reebay oo tajaarub badan ka soo baxay oo dee waktigan aad maraysaa waktigu waa mucallim baa la yidhahda zamanku waa mucallim azamanu juzun min alcilaaj ninku hadduu toddobaatan ama lixdan jiray oo weligii soo noolaa oo xawaadid kala duwana ay la soo kulanto dad fara badan oo kale la soo noolay oo wixii waxba aanu ka faa'iidinba waa kuwa yidhaahdaan saddex lama sheekaysto saddex leen lama dirsay odhan jireen soomaalidaoo waxaa ka mid a le oday aan sheeko oqon oday waa waaya arag soo maa muddo badan buu soo noolaa dabadeedna waxba kama hayo wixiiba waa ka maran yahay odaygaas naf ma leh oday waa inuu dhallinyarada u sheekeeyaa waaya arkaayo waxaasaan aragnay waxaasaa noogu dhacay saasaan nooga baxnay saa haddii waxaas kugu yimaadeen sidaasaa looga muquurtaa sidaa loo duweeyaa sa oday waa inuu sheeko yaqaanaa baa le ajmigaasaan ujeeda watigaas ka lumiye cajamalcuuda waa maxay caddahu waa qaniiney oo ilkaha ayuu gawsuhu geliyey liyacrifa siduu u garto asalbun huwa am raxwun ma adag yahay qorigani ma adag yahay mise waa jeecsan yahay yaquul wuxuu le qadaalat suxbatii azamaana waqad jarabanii zamankay soo jarabay wacarafa salaabatii wa sabrii calaa nawaa'ibihi maxalushaahidka halkan inoogu yaallaa waxa weeye sidaa arkayso ina nuyuuba zamani tacrifunay jumlada hore waxa waaye khabari jumla khabariya ana aladii taala cajmuha cuudii ta dambana waa khabari xaggaa munaasab bay isaga ahaan lahaayeen laakiin waxa weya labadii jumlo ayaa kamaalulitisaal ka dhexeeya labadii jumlo ayaa kamaalulitisaal ka dhexeeya marka had iyo jeer waxay ku sababeynayaan ko sababta uga dhexeeyaan ama shibhu kamaal intisaal buu yidhi shibhu kamaal intisaal maxaa yeelay hadduu zamanku ku yaqaano maciisku yaqaanin muxuu kugu sameeyey baa ka dhalanaysa meesha su-aasha noocaas markaasuu yidhi ana aladii taala cajmuha cuudii ka sideedaadna wuxuu yidhi laa wa kufiita sharahaa ninbaa wuxuu yidhi adahabat alxuma xumadii ma ka tagtay canilmariidi qofkii mariidka ahaa xumadii ma ma ka dhammaato ma bogsadi markaasi waxaad ku jawaabtay laa maya xumad weli waa xanuunsanaya waa kufiita allaha kaa kaafiyo sharaha sharkeedii martan waa tan soo marno ihaan baa ka dhalanaya haddii aan wowgaa la keenin laa kufiita sharahaaba habaar bay isu bedeleysaa ihaan baa ka dhalanaya dahabat alxuma can ilmariidi iyo jumladaa dambe oo laa haddii aan wowgaa la dhaxaysiinin waxaa ka dhalan lahaa khilaaf almaqsuud liannaha tuuhimu khilaaf almaqsuud qaala tacaala ilaahay wuxuu yihi amadakum ilaahay wuxuu idin siiyey bimaa taclamuuna waxaa garanaysaan ayuu ilaahay idin siiyey amadakum waxa uu idin siiyey biancaamin cimoole iyo wa beniina wiilal iyo jannaatin beero iyo waxuyuunin ilo marka jumlada dambe oo amadakum iyo amadakumta hore layskuma cadfin cadafku waa laga tegey sababtoo ah waa waa bedel soo maaha waxay bedel ka tahay amadakum bimaa taclamuun waa bedelu mujmalin madalu mufasalin min mujmal oo amadakum waxaa ilaahay idin siiyey bimaa taclamuuna waxaa ogtihin buu idin siiyey dee waxa ay ogyihiin waxaa ka mid ah amadakum wuxuu idin siiyey biancaamin nicmooley wa baniina wa jannaatin wa cuyuun waa wixii la siiyey ay ogaayeen sidaa daraaddeed waa bedelo mufasal baa la bedelay min mujmalin baa laga bedelay waxa weeyaan kamaalulitisaal baa ka dhexeeya labada jumlo kamaalulitisaal baa ka dhexeeya waa bedel bacdin min alula id ilancaamu walbanuuna waljanaat walcuyuunu bacdu maa yaclamuuna wax kalena waa ay jiraan waayahay ka ku xiga muxuu yidhi waqaala abulcataahiya abulcataahiya wuxuu yidhi qad yudriku raaqidu lhaadi biraaqdatihi waqad yakiibu aqu rawxaati wadulaji qad yudriku inuu gaadho ayaa laga yaabaa alraaqidu mid hurdaa alhaadi oo iska degan biraqdatihi hurdadiisa inuu ku gaadho wax ayaa laga yaaba nin iska hurda baa wax heli kara waqad yakiibu inuu khasaaro waayo waxba waayo ayaa laga yaabaa akhru rawxaati kii u saaxiibka ahaa galab carowga iyo wadulaji gura mid guuraya oo galab caraaba oo kalaha oo orodka wax ku raadiya ayaan soo qabanayn mid iska hurdaana xaajadiisii buu gaadhi karaa markaa soomaalida raxmarkaa odhan jiray adduunye orod laguma gaadho oo dulajku waa jamcu duljatin man adlaja idaa saara min awali leyli baa la yahda markuu yaro guureyo qof manaa wuxuu ujeedaa qad yudriku alqaacidu maaalibahu qod iska fadhiyaa ilaahay wixiisa siin karaa wayakiibu almujidu assaaci waay labadooda waa la isku cadfay qad yudriku alraaqidu alhaadi biraqdatihi waqad yakiibu aqu rawxaati wadulaji maxaa yeelay munaasabaa ka dhexaysa sooma labadaa wuu wasliyey liannahumaa itafaqataa khabaran munaasabo taamina waa udhexaysa wax in la kala saara keenayana ma jiraan kala kobeetanaad waqaala alghaziyu ninkii abu isxaaq alghazi waan soo marnay abu isxaaq alghazi yashku naasa isagoo dadka ka ashkatoynayay muxuu yihi yasuduuna fi lbasaai min gayri cilatin wayamtaailuuna alamra wannahya fi lkhafdi yasuduuna waa ay jeestaan buu yihi way cararaan fi lbasaai dagaalka min kayri cilatin cilola-aan ama sabab la-aan bay u cararaan wayamtailuuna waxay fartoomaan oo qaataan alamra amarka way qaataan iyo wanahyi fi lkhafdi barwaaqada qoluu caayaya l wax jira maa haddii oo bele taalo waa siibanaya kaa siibanaya goor waa waayeysa sabab la-aan bay loo waayay haddii laakiin ay barwaaqo tahay ama wax meesha laga helayo ama wax laga cunayo ama wax laga soo qaadanayo iyaga ugu horeynaya saasuu leeyay yasuduuna way way jeestaan filbasaai dagaalka dhexdiisa ama dhibaatada dhexdiisaba min kayri cilatin bay jeestaan wayamtailuuna almra wanahya labadii jumle waad aragtaa sheekh waa laisku cadfay wow baa laisku cadfay yasuduuna wayamtailuuna maxaa yeelay dee labadoodiba waa wax loo wasliyey waxa weeyaan waa jumlatayni khabariyatayn liannahumaa itafaqataa fi lkhabariyati aw khabaran bay isku waafaqeen munaasabana waa dhexaysaayo marna waa cararayaan marna way imanayaan bay ka dhigan tahay waa kaas waan sii wadnaa inta kale waa iska sii kamila insha allahu tacaala wax badan buu ka sii daayay oo meeshaasi waa inagii lahayn hawshana waa iska yar muhiim oo waxa weeyaan waa kuwii balaaqadu waa waataa marka aan eegno insha allah dersiga dambe dersigii ugu dambeeyey cilmiga caaniga waxaa weeyaan alijaasu waliطnaab walmusaawaat alijaazu macnaheedu waa soo gaabin oo wax la gaabiyo weeyaan hadal gaaban weeyaan oo kooban marka tacriif buu leeyahay qaybana waa leeyahay tacriifkiisu waxaa weeyaan kullu kalaamin alfaaduhu aqalu min macaaniihi maca wafaa'ihi bilmacna almuraad kullu kalaamin waa hadal dhammaantii hadalkaasoo alfaaduhu ereyadiisa oo aqalu ay ka yar yihiin min macaanihi macnaha uu xambaarsan yahay iyo alfaadda alfaadda yar laakiin maca wafaa'ihi bilmacna almuraad ujeeddadii laga lahaana wuu oofinayaa waxaad kaloo odhan kartaa oo ka yar ka kooban hadalkaa jamcu lmacaani almutakaahirati fi alfaadin qaliilati jamcu macaani ujeedooyin fara badan oo qofku u lahaa in lagu soo ururiyo fii alfaadin erayo qaliilatin jamcu macaani almutakaairati macnayaal iyo ujeedooyin fara badan in lagu soo ururiyo fii alfaadin qaliilatin alfaad yar kaas waa ijaaz qaybihiisana waxaa loo kala qaybiya ijaazu qisarin wa ijaazu xadfin ijaasu xadfinka waxa weeyaan waxbaa ka go-an hadalka waxbaa loo soo qadaraya ama kelimad baa la xadfay ama kelimaad badan baa la xadfay ficil baa go-an ismi baa go-an waxbaa ka yar go-an oo taqdiir buu u baahan yahay oo ijaazu xadfin baa la yahdaa midna waxa la yahda ijaazu qisarinoo waxba ma xadfana kelimada ma xadfana kelimaad badanna ma xadfana laakiin waxa weeyaan waxaa xadfin macaani fara badan alaa lahu lkhalqu wlamru way noo iman doonaa hadal weyn oo kutubo badan lagu sharaxayo ayaa laba kelmadood odhas lilaahi alamru min qabl min bacd waay alinaab isnaabku waxa weyaan ijaaska cagsigiisa o inaab waa dheerayn weeyaan macnaha waxa weeyaan waa kulu kalaamin alfaaduhu zaadat على معانيه لفائدة إطناب كان وحل هذا كل كلام هذا لما أنت سوء هذا الكاسو ألفاظه إريديس زادت أي كبضا تهي على معانيه معنى يشا وحنبار سنية ألفاظ بضا لكن لفائدة فائدة درتيد بين أبضا تهي لسكمر ديرين oo haddii aan faa'iida ku jirin hadalkan la dheereeyey waa ceebaysan tahay oo tadwiil iyo xashwi iyo waxbaa la yidhahdaa oo ma fiicna musaawaadkuna waxa wey labadiiba inay isleeyihiin bal markaan eegno insha allahu tacaala marka waa odhan doona almusaawaatu ugu horreysiiyey macnaha macnaha iyo alfaada ayaa isleeg musaawaadkii weeyaane alamhilatu qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi wamaa tuqadimuu wixii aa u hormarisaan lianfusikum naftin aa u hormarsataan min khayrin xaalu khayr yahay waxaasi tajiduuhu waa heli doontaan cinda allaahi alle agtiisa ayaa ka heli doontaan wax alla waxaad bini aadam hormarsataan oo la sii baxdaan oo camal iyo wax walba hormarsataan tajiduuhu aad ka heli doontaan cinda allahi ilahi agtiisa marka waxay leeyihin hadalkaasi waxa weeyaan oo musaawaad ujeeddadii laga lahaa unbuu oofiyey alfaada iyo macnuhu ma kala badnaa wa qaala tacaala ilahi wuxu uhi walaa yaxiiqu mmma kuma dhaco ma koobo almakru sayiu dhagarta xumi ilaa biahli ehelkiisa mooyaane aayadda way macno badan tahay oo almakru sayi iyo taqaadiirteeda iyo waa iskaga tegaynaa lakiin iyaga waxay u miaaliyeen culamaa lbalaaga musaawaadka oo hadalka iyo alfaadda ismacno leeg macnaha hadalka alfaadiisu ay leeg tahay walaa yaxiiqu lmakru sayiu ilaa biahli lakiin iijaas bayba noqon kartaa marka dhinac loo eego miaalka saddexaad wuxuu keenay gabay qaala anaabiqatu dubyaaniyu ninka naabiqatu dubyaana la ydhahdaa wuxuu yidhi fainaka kaleyli ladii huwa mudriki wain qiltu ana almuntaha canka waasicuun fainaka adigu boqorow nucmaan ibnu mundir baa la odhan jiray kaleyli habeenkii oo kalaa tahay adigu habeen baa tahay alladii habeenkaasoo huwa isaguwa mudrikii soo gaadhaya wain khiltu aanba malayo ana almunta'a fogaanta canka xaggaaga laga fogaadaa waasicun inay ii ballaadhan tahay aan u malayn oo gabaygana ictidaar bu ahayoo sababtiis waxay ahayd ninka la yidhaahdo nicmaan ibnu mudir iyobaa laysku diray iyo ninkan naabuu ka tegay deedna halkaa iyo ciraaq melakul xira ayuu u tegey oo nicmaan ibnu mudir ahaa waa u gabi jiray waa wada joogi jireen saaxiibba ay ahayn waa isku fiicnaayeen dabadeedna waxbaa laysku dirdiray mid gabayaa kalaa isku dirdiray adugu xagga islaamta laga maray ma xagga le waxbuu qabaa bawaasi waxbuu qabaa bali waxba ha la cuni laa tuaakil macahu waxbay adigu akhriyeen dabeedna ninkii wuu yar markii dambe uu ka soo cararay niman qasaasinad la yidhahdo wuu yimi qasaasinadii marki hore waa hagaajiyeen laakiin markii dambe wuxuu isaga busaylay oo jeclaaday inuu boqorkiisii hore ku noqdo nicmaan ibnu mudir dabeedna gabay la yidhahdo ictidaar buu u diray ya oo maaragtay uu kaga codsanayona dembina maan samaynin mulukun wa ikhwaanun ya ida ma ataytum waqarabuu fi amwaalihim ya wa uxakamu niman un baan utagay saaxiibo ay wanaajiyeydo dabad adigu halka gabayga gabayga qasiidada ay ardadu qaadatay weeyaane wuxuu yidhi fa inaka adigu boqorow ka leyla habeen baa tahay alladii habeenkaasoo huwa isaguwa mudriki macnaa halka aan joogaadi igu imanaysaa weeyaan meella kaagama baxsan karo ilaa boqor baa tahay oo askar baad soo diranaysaa bartaydaasa laygu dilayaa marka inaad ii dembi dhaafto aan ku imaado oo kuu cudur daarto wax kala tala kale waan waaye ictidaar baa lahada wuxuu leeyahay war meel la kaaga baxsan kari maayo sida habeenka soomaalida hadduu ninka halkaas sii socdo habeenka yidhaahdo habeenka anigu waa dhaafayaa dee markuu hadduu dhaafo dhaafo xataa hadduu diyaarad ku raaco raaco marka dambe isagoo qaahiro socdun bay qoraxdu u dhacaysa somaliland ba wuxuu ka tuqeen matal maqribkiiyo soo dhow ka soo qaadi inuu adisababa sii dhaafo sudan markuu maraya habeenkii ka dabaymane habeenk habeenka lagama baxsado ku gaadhayaa marka waxa wey ml sida habeenka oo kale ay taho waad i gaadhaysaa meel alle meelka kaaga cararaba waad i daba joogtaa wain khiltu aanba umaleeyo ana almuntaa canka waasic marka hadalkaa wuxuu u miaaliyey inay hadalkaa iyo ujeedada naabiga uu ka lahaa ay islaag tahay oo musaawad ay tahay oo erayo dheeraada aanay ku jirin ijaasna ku jirin inaabna ku jirin intii muraadka ku filayd inay tahay saas u miaaliyey wa qaala darafatu ibnu lcabdi ninkii darafatu ibnu cabdi ee yaraanta lagu dilina wuxuu yidhi shaacirkii yaraa labaata jirka ahaa wuxuu yidhi xikamkiisaba ka mid ahay se tubdii waxaa kuu muujin doonta al ayaamu maalmaha ayaa kuu muujin doona laka adiga maa kunta jaahilan waxaad jaahil ka ahayd war waktigu waa kuu macalin adduunyadu iyadaa u macalina baxsaas addunyadu waa maanaa waktigu macalin waktigu waxbuu ku baraya inaga hadda soo marayn satubdi way kuu muujin doontaa laka adiga alayaamu maalmaho maa kunta jaahilan waxaad jaahil ka ahayd wayatiika waxaa kuu keenaya bilakhbaari wararkan amaa lam tusawidi xagga kalena waxa weeyaan wasli uu sameeyo hadda kadib jumlo kasta waa inaynu maxaa wow la isku cadfo waa inaynu isweydiinaaye wayatiika bilakhbaari iyo satubti laka alayaama muxuu isugu muxuu isugu cadfay woog itafaqta khabaran axsantum waa saas marka wuxuu wayatiika waxaa kuu keeni doona bil akhbaari wararka waxaa kuu keeni doona man lam tusawidi cid aanad sahaysin wayatiika bilakhbaari man lam tabic lahu bataatan usta yar dhaxanta kasii qaato inaad u iibin ya walam tadib lahu waqta mawcidi halka igu kaala war iisoo sheegna aanad ku odhan ayaa warka kuu keeni doona waqtiga ha iskaga lumin waa xigmad iminka intee lagman warka ku luminaa waqti ba halkan ka doondoona websiteki hebelagalki hebelagalki hebelagalki hebelagalki hebelagal waxaa kugu filan mushkilada waaweyn hadday jiraan dadkaad ka dhex maqli doontaa iska da waqti ha iskaga lumin energigaaga kutubta ku raaco hadda aniguma sameeyaanba waa egaa bahalka nin aanu waqti ka qaadin bahalkaas ma jiro mid yaraysta iyo mid badsadaba laakiin waqtigaasu dhan inaynu gelino looma baahna waayo halkan baad ka heli doonta mid baa kaala hor makhaayaddan ay la fadhiyaan wixii dhacayba qaar baa isaga qaybsan waxaan idaacado furan ma cid baynu loo lacag baynu sinay inagu idaacad heblaay mid baa warramaysa mid kalaa warramaya website baa qoray jaraa'id baa qoray waxbaa qoray belaaya u qaybsan waxaasaa iska dhurmi doono wixii waaweyn meelahan aad ka heli doontaa ee waqtigii kaaga lumin dantaada ka raaco dantaada ka raaco marka xikmad miyaan ahayn wayatiika bilakhbaari warka waxaa ku siin doona man lam tusawidi mid aad lacag ka siin ya kana laakiin internet kuu jooga internet ba ku shubanaysa soo keenan lacag buu kugu joogaa internetkii waa iga maray igu soo lacag horta iyo waqti iyo energy saa tahayna uu ku nuugaya bahalkan maxaad moodaysa saacad ka horba hurdada laska sikxaya bahalkan inta la baktiyo halka dayaraanka la geeyaa dayaraanka maadee qatixanaysaan wadcu dayaraan baa la dhigaa hawadu ka baxaya internetkii iyo bahalka dhan baa hawadu ka baxaya halkaasaa la dhigaya deedna saacad ka horna intaanad seexan oo hurdada tegin laakiin sida aad u eegeegeysa hadaad dhinac seexato hurdadaadaasina naf ma leh isna halkuu ku dhinacaya ala kula qaybsanaya bahalkii baa kugu furan iyo halkiisii bahalku dhib miran iska ilaaliyo waayo markaa saddexdaa mithaal wuxuu u keenay almusaawaatu musaawaatku waxa weeye an takuuna almacaani macaanidu inay ahaato biqadri alalfaadi ereyada aada balaaqada uma danayso labadan ijaaska iyo waxaa laga hadlaa un idlaabka waa kaa madool maleha tani kutub albalaaqna qaarmaba qoraan ba musaawaadka almusaawaadka musaawaadku an takuuna almacaani ujeedooyinka aad gudanaysaa inay ahaadaan oo kale weeye biqadri alalfaadi ereyada aad isticmaashay in leeg iyo ujeedada waa inay isleeg tahay walalfaadu ereyaduna waa inay yihiin biqadri almacaani ujeedooyinka ama waxyaabaha aad gudanayso waa inay leegyihiin alfaadu laa yaziidu bacduhaa kama badhna kama badna barhkood calaa bacdin barhka kale kama badna waa isleegyihiin iijaaska u kaale haddaba alijaazu iijaaska oo ahaa kullu kalaamin alfaaduhu aqalu min macaaniihi maca wafaa'ihi bilmacna almuraad ama jamcu almacaani almutakaafirati fi alfaadin qaliilatin iijaaska oo ah ayaynu halkan ka gelaynaa oo iijaasu qisar iyo iijaasu xadfin u kala baxa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi alahooyaay lahu isagoo qura buu usugnaaday allah qurun buu usugnaaday alkhalqu waalamru khalqiga alla unbaa leh amarkana alla unbaa leh macno weyn bay xambaarsantah ilaahay baa abuuray makhluuqaadkiisa isagaa arsaaqaya isagaa maamulaya isaga dilaya isaga nooleynaya isagaa ku tasarufaya amarka shareecadana isaga ayaa leh isagaa adduunyada yudabiru alamra yufasilu laayaat isagaa maamulaya macno fara badan ayay xabaarsan tahay waxna kama xadfana oo ereyaan lena waa lasoo qadarayaa ma jiraan laakiin waxaa lasoo qadarayaa macaani oo waxay dhahdaan labada ijaasa ijaasu qisarka iyo ijaasu xadfiga waxay ku kala duwan yihiin midna macaani baa lasoo qadaraa midna alfaad baa lasoo qadaraa macnaha maxduuf baa ku jira mid maxduufkuna waa kelmad kuuri midna macano unbaa oo sharax dheer iyo baa ku jira oo ijaaska waxaad ku garan doontaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi inama alacmaalu binniyaat inama alacmaalu acmaashu binniyaati niyaday wax ku noqotaa sooma anniyatu nuun iyo ya iyo ta'da marbuudada ah markaad shadka kale iska dayso waa saddex caraf oo keliya ya waa nuun iyo ya iyo ta'da ta'da marbuudada haye saddexdaa xaraf baa ilaahay diintiiba nebiga ku ururiyey ijaas waa waxaas inama alacmaalu marka hore xasri baa la isticmaalay xasri iyo qasrina waahayn inama adaatu xasrin wa qasrin alacmaalu waa maqsuur soo ma ahayn maqsuurku waxaa ku xiga ayuu ahaan jiray maqsuur caleyhiguna binniyati aw binniyaati badaasna waa iska xarfu jarki niyada uunbaa camalkii wax ku yahay camal alla camalkii waa soonay waa salaaday waa zakaey waa sadaqaday wax alla wixii acmaal ahaa labada nuunka yoyaada iyo tadaasuu soo gelaya halkaas lagu qasriyey hada huwa waxaa weeye alijaaz waa kaas inama alacmaalu binniyaat miaal kale ha qaadan adigu ila nabig waxa la siiyey alayh sala slam jawaamicu lkelm soo ma jawaamicu lkelm waxaa la mid ah aayadda alaa lahu lkhalqu waranba waay wuxuu yihi wa qaala sala allahu alayh waalih wasalama subanu wuxuu yihi addaciifu waay xadiis noqon waa baa la yidhi inkastana aadna u baarin ayagu addaciifu qofka daciifka ee amiinu rakbi jamaacada safarkaa isaga u amiira ninka ugu daciifsan haddii qola musaafiriinta adoo meel marayso ninka amiirka u ahee madaxda u ah waa ka ugu daciifsan ha noqdo ama hadduu ilmo yari la socdo ama hadduu qof daciifa la socdo ama qof weyne la socdo isagaa xukumaya waryaa waa daalaya dee hanalo hanaloo dego war waa gaajoonayna waxaan hanala siiyo aan qadayno war bal hadda aan nasanno isagaa la maqlaya dee haddii kale waa ilmihii laga tegaya amiiru safarku yuu noqonaya marka kaa ugu daciifsan marka waa xikma xikmad buu noqon karaa addaciifu amiiru rakbi waa ijaaz baa ku jira wa qiila waxaa la yidhi liacraabiyi nin acraabi ah oo yasuuqu kaxaynaya maalan geel kaxaysanaya fara kaiiran fara badan geel fara badan buu watiyey reemihiina uu ahaa markaasaa liman haada almaalu geelayaa leh waryaahay geelan yaale faraha badan makeyga abaale ba ka dhiganta markaasuu yihi lilaah fii yadii lilaah jaarmujurka qura ku jawaabay fii yadii markaa ijaasu qisarin baa ku jirta soo ijaas mise ijaasu xatmin baa ku jirta ijaasu xatmin baa ku jirta waxa weyaan almaalu geela lilaahi ilaahay waa leh almaaludii baa waxaa go-an musnad musnad ileyhi almaalu musnad ilehigi baa go-an almaalu xoolahan aada aragtaan lilaahi ilaahay baa leh fii yadii wa huwa fii yadii gacantaan ana ku haya marka wuxuu labadaa gibaydo labadaa musnad labadaa musnad ayuu soo reebay oo lilaahi iyo yadii fii yadii laba musnad buu soo reebay laba khabar buu soo reebay labadii musnad ilehigana waa gooyey marka waa ijaazu xadfin weeyaan xadaf baa go-an qaala tacaala ilaahay wuxuu yihi wajaaa rabbuka waxaa yimi rabbigaabaa imanaya wajaaa rabbuka taxaquqiisa stanalifsa balaaqada ka hadashee ficilkii mustaqbalka ahaa in maadi lagu cabiro waa litaxaquqihi weeyaan wajaaa rabbuka rabbigaabaa imanaya lifasli alqadaa waalmalaku malaa'igtiina waa imanayaan safan safan yani safan bacda safin saf saf ka dambeeya ama xaalay safsaf yihiin bay imanayaan malaa'igta isagu macna xun buu u wataayo waa hadalkii ashcariyada ay odhan jireen waa ijaazu xadfin baa ku jira oo wajaaa amru rabbika saasuu wata wajaaa amru rabbika oo amar baa go-an kelmadaasaa xadfan ijaazu xadfin baa ku jirta oo kelmad baa go-an saasuu u wataa laakiin sidaas sax maaha sidaas sax maaha waa sidii ashcariyada lagu lagu radiyey wax jira maaha sidaas daahirkaa bay ku tahay jaaa rabuka ma yagaa yaqaana ilaahay muraadkiisa mise ashcariyaa taqaana mise nebi maxamed yaa yaqaanay mise ilaahay baa yaqaana ilahay dee ma odhan wajaa amruka waa ku jirtaa qur-aanka meela kale way kaga jirtaa oo jaaa hal yanduruuna an ta'tiyahum almalaa'ikatu aw yatiya may suuratu naxal ha maxay sheekh macalin تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك أو يأتي أمر ربك marba markaas talo martaasay ku qaldamaysa hada halka haddii loo soo qadaray amriga halkana ha loo qadaro laakiin almuhim waa la waa waa waa waa ta kale ancaam baa yaa yaa diideysa sax maaha sidaasaa loo daynaya taas iska daa iska low wa qaala tacaala wa mithaalka shanaad shanaade ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu yihi qaaf allahu aclamu bimuraadihi bidalika alxaraf ilaah baa wuxuu uga jeeday walqur'aani qur'aankii baan ku dhaartay almajiid ee sharafta badna qur-aanka sharafta badna qur-aanku soo majiid maaha soo majdi iyo sharaf iyo karaamo male iyo weynaan ninka qur-aanka bartay xaafidka ee ku camal falaana majdi iyo sharaf buu leeyahy haddaba isagu sharafta iska qaadin waaya ilaahayna dayici maayo haynagu filaado dee waa dadka waa qur-aanka bartay wayaan ujeedaa bal iska daaye cajibuu waxay la yaabeen an jaaءahum mundiru minhum inuu mid degaa u yimi marka qaaf wlqur'aani اlmajiidi qasamka waawd waa waawlqasam qur-aankuna waa muqsamu bihi muqsamu calayhigii meeye siday culimadu u badan yihiin waxay leeyihin latubcahunna baa lasoo qadaraya wlqur'aani اlmajiidi baan ku dhaartaye latubcahunna marka waa min baabi xadfi alkelimaat waa ijaasu xajin baa ku jira wlqur'aan اlmajidi la tubcauna ijaasu xajin baa ku jira oo jawaabtii ayaa jawalqasamki baa ka maqan wa qaala tacaala ilaahay wuxu uhi fi xikaayati muusa calayhi salaam maca ibnatay shucayb shucayb labadiisii hablood iyo xikaayadii nebi muuse calayhi salaam dhex martay ayuu ilaahay wuxuu ka sheegay muuse markuu yimi qoladii adhiga waraabsanaysay ayuu laba garh wajada min duunihim imra'atayni taduudaan laba dumar ah oo adhigii celinaya ayuu oo meesha ceelka darkiisa shishadiisa ku celinaya ayuu u yimi ka helay dabadeedna maxaa idinku dhacayo dee dumar baanu nahayo waxa weeyaan ilaa ay raggan dadka xoolaha waraabsanaya raggu meesha ka tagaan anagu dee ceel xoolaha iyo halkan aanu ku ceshanaynayo waa kaa nebi muuse calayhi salaam dee waa gob waa nebiyullah wuxuu ka xanaaqay isagoon meeshaba garanayn dumarkaa xoolihii loo waraabin waayey ee dayacan ee ragna aanu la socon xidinku dhacay isaga deedna uu soo dhex galay waa soo dhex galay oo fasaqaa waa u waraabiyey adhigoodii lahomaa labadii dumarah buu waraabiyey deedna kaxaysta buuli he waa dhaqankii soomaalida soomaaliduba dee hadday dumar dayacaan aragto waay horreysin jireen dumarka xagga gob bay ka aheen sooma nebi muusena calayhi salaam waa gob weeye adrigii buu u waraabiyey uma dabeedna tawallaa waxa uu aaday oo u jeestay ila dillahaas hadh geed halkan ah ayuu harhkiisa iska tegay fa qaala waxau ihi nebiyulaahi muuse rabbi yaa rabbi rabbigayow inaa anigu faqiirun waa isaga baahanahay limaa anzalta waxaad ii soo dejiso waxaad soo dejiso ilayii xaggayga aada u soo dejiso min khayrin xaal waxaase khayrin meesha dee qariib buu ku yahay cidna ka garan maayo waxba kama ishayna ma sito fircoon buu ka soo cararay markaasuu ilaahu wixii aada maaragtay dee aada isiiso khayr ah waanu baahanay dahaaru dacfi wataynu ku soo marnay ayuu muujisanaya halkiis geedku iska hoostay hablihii adhigiibay kaxayeen ogiyo dabeedna odaygiibay u tageenoo dabeedna ninkiiba u sheegeen adhiga u waraabiyey oo caynkaasoo dabeedna wuxuu de balord ku noqo inaad meesha ka hesho oo mid baa soo carartay marka ma aragtaa fa jaa'ad huway timi halkaa maxaa ku duuban hablihii adrhigii bay kaxayeen gurigii bay geeyeen odaygii bay qisadii uga sheekeeyeen oo yidhaahdeen nin baa naga helay ceelkii maanta oo adrhigii noo waraabiyey ninkoo qariib buu ahaa dabeedna markuu dhameeyey xoolihii shaqadii dhameeyey buu geed hoostiis ka fadhiistay soo maa dabeedna wuxuu ku yidhi bal orador u tago soo kaxay dee haddaad hesho hadalkaasoo dhan waa go-an yahay marka ijaasu qisarin baa ku jira marka cafwan ijaas xajm ijaas xajm kelimaad baa xadfan badan ijaasu xajm baa ku jira oo ijaasu xajmku waa wixii kelimad la qadarayo ama kelimaad fara badan la qadarayo waxaad weyn fajaa'ad huway timi hu oo nabiyullaahi muuse waxaa u timi ixdaahumaa labadii gabdhood mid ka mida baa u timi tamshii xaalo ay soconayso oo ku soconayso cala istixyaayin xishood iyadoo xishoonaysa oo maryaheeda urursatay oo si wacan ayay ayay timi dabeedna qaalad waxay tidhi maa tamshi cala istixyaain qaalad labada jumle maxa lasugu cadfi waaya aka jaaadhu jasaaka allah khayr jaaadu waxaa u timi hu oo muuse calayhi salaam ixdaahumaa labadii mid ka mida tamshi xaalo ay soconayso cala istixyaain xishood korkii ay ku sugan tahay dabeedna qaalad oo markaa maay maay maxay doonaysay baa dee su-aal baa mesha ka dhaan karta maxay doonaysay ama maxay ku tidhi dabeedna jawaabta waxay noqotay qaalad marka kamaalitisaal ama shibu kamaalitisaal baa udhexeeya qaalad waxay tidhi ina abi aabbahay yadcuuka wuu kuu yeedhayaa aabbahay baa ku yeedhaya nimow liyejziyaka inuu ku abaaliyo kaaga abaalgudo kaaga abaalgudo ajra maa shay mushqaayadiisa iyo qarashkiisa iyo iyo abaalkiisa saqayta lana aada noo waraabisay shaqadii aada noo qabatay buu rabaa inuu kaaga abaalgude macnaha inakeen bay ka dhigan tahay waa kaxaysay waa halkaa de iijaaskaasaa ku jira o iijaasu xadfin baa ku jira wuxuu yihi ama almithaalu thalith falmaxduuf bihi jumalun cidda wa nadmu lkalaami hadalka tixiisu wuxuu noqonayaa min gayri xadfin haddaan waxba laga goyn lahayn an yuqaala in la yidhaahdo fadahabataa way tageen labadii gabdhi gabdhood markii adrhigii loo ururiyey ilaa abiihim aabahood bay u tageen oo qasataa calayhi waxay uga qisoodeen maa kaana min amri muusa wixii arrinta muuse ahaa ee ay arkeen fa arsala ilayhi wuu soo diray ixdaahuma macnaha soo diray deedna fa jaa-adu ka iijaasi xadfin baa sidaa ugu jira waxay ka dhigan tahay nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam markii uu xasuustay wadakara bacda ummatin ana unabiukum bita'wiilihi fa arsiluun boqorkii markuu riyadii sheegay ayuu nebiyullaahi yuusuf oo jeelka ku jira riyada cabiri jiray buu xasuustay markaasuu yihi war anaa ninkaa ta'wiilkiisa idiin keenaya idira dabeedna waa direen waa soo socday jeelkii buu yimi waa laga furay yuusuf mee buu yidhi dabeedna wuxuu ku bilaabay aayad waxay leedahay laakiin yuusufu yuusufu ayuha sidiiqu aftinaa intii ka dhexaysay waa la xadfay macnaha way direen wuu yimi jeelkii baa la garaacay waa laga furay markaasuu dabadeedna la hadlay oo yidhi yuusuf waa iijaasu xadfin waxaa la mida hudhudka markuu nabiyllaahi oo sulaymaan uu ku yidhi muxuu ku yihi idhab bikitaabi hada faalqi ilayh dabadeedna muxuu yihi uma tawalla canhum fandur maada yarjicuun haye maxaa kusii xigay halkaa dabeedna warqadiibaa ayaa yaa loo riday way akriday way furtay way fahamtay wixii oo dhan meesha kuma qornaa waxaa ku qoran qaalat yaa ayuha almalow inii inii ulqiya ilaya kitaabun kariim marka ijaasu xadfin baa ku wada jira meelaha wax ka go-an oo dabeedna adigoo aad iska garanayso oo aad buuxsanayso wey marka amiladaas oo waa ijaaz ijaazku marka wuxuu noqday allahuma salli calaa maxamed alijaazu jamcu lmacaani macnayaal in lasoo ururiyo almutakaairati oo badan badan taxta alfaadin qaliilatin taxta lafdi qaliil buu isagu yidhi lafti keliya dee maaha alfaad ba may noqon karaan taxta lafdi lqaliili lafti yar hoostiisa in macnayaal badan lagu cubo oo la dhexgeliyo maca alibaanati caddaynta maceedana la dhexgeliyo oo lagu jamciyo maca alibaanati caddayn maceedna la dhexgeliyo oo lagu jamciyo walifsaaxi iyo caddayn ha macnahaas waa inuu muraadkii aada hadalka kala hayd la fahmi karaa haddii xadafkaas iyo waxaa go-an yahayn dee su-aalo ka iman karaan oo aan la fahmi karaynin dee taasi balaaqa maaha ijaazna maaha wahuwa nowcaani ijaasku waa laba nooco ijaasu qisarin mid la yahdo qisarin baad akhriyaysaa ijaasu qisarin mid ijaasu qisar la yahdo wayakuunu wuxuu ku xasilaa ijaasu qisarku bitadmiini alcibaaraat alqasiirati eraya yar in la dhexgeliyo tadmiin dhexda loo geliyo macaaniya macnayaal dhexda loo geliyo kaiiratin oo fara badan min kayri xadfin iyadoo waxban go-nayn hadalka waxba kama goona laakiin sidiisu macna inama alacmaalu binniyaat sidiisu macno weyn u xambaarsan yahay ka labaad waxa weeyaan ijaasu xadfin baa la yahdaayo wayakuunu wuxuu ahaadaa bixadfi kelimatin kelmad go-an oo kelmad keliya oo go-an ayuu ku xasilaa kelmad qura ka go-an oo macnuuna ku ansaxaya aw jumlatin jumlad baa go-an aw aara jumlad wax ka badanoo jumal baa go-an maca qariinatin qariino miceed bay go-an tahay qariinadaasoo tubayinu lmaxduufa maxduufka go-anna caddaynaysa insha allah marka intaasaynu maanta ku daynaynaa haddii aynu biidni illaahi inaabka berito aynu ku darno waxaa malalaya intaynu ku jejabinayna hore ee macaanigu inuu naga dhammaanayo inkastoo su-aalihiisu ay badan yihiin halkaasaynu maanta iskaga daynaa wallahu subxaana wa tacala wasala allahuma calaa nabiyina muxamed